تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وعن كل احترني صحيح سنن النسائي ولا زلنا في سدده ولبا baabkii ka warramayay axkaamta jumcaha iyo aadaabta uu leeyahay waxaynu soo qaadanayna markaa kelmadihii la xidhiiday kullu shayin cala aljumuca bal wixii fi cilmi shariica ama shareecada dhexdeeda laga yidhi jumcada inta buxuurta laga qoray inaynu kolbayn ka qaadanno adeenkii hore qayb baynu ka soo qaadannay saddex iyo toban qodob baynu raacin oo ah fadaa'il wa khasaa'is liyowmi aljumuca maalinka jimcaha fadaa'il iyo khasaa'isuu leeyahay waxaa kow ka ah annahu nicmatu rabbaaniya xasadanaa calayha alacdaa waa nicmo ilaahay uuna siiye maalinka jimcuhu oo shisheeyuhu ay nagu xaasideen siduu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam yahuudi iyo nasaara aad bay nagu xaasideen jimcaha markii ay waafaqi waayeen waxaa ka mid a khasaa'iskiisa huwa alyawm alladii huwa alyawm alwaxiid alladii dukira fi lqur'aan maalin ahaan waa maalinka si gaara qur-aanku u sheegay ee loo cayiyo yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi ljumuca waa ciid lusbuuc siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ina hada yowm yowmu ciid jacalahu allahu lilmuslimiin waa maalin ciida oo ilaahay muslimiinta uu siiyey waa maalin la farad farad laga dhigay oo halkii jimcaha gelaya waa khayru layaam sidaynu ku soo marayna maalinay qoraxu soo baxdo waxa u khayr badan maalinka jimcaha waa kafaaratun lidunuub dunuubta ayaa ilaahay uu ku dhaafaa khasaa'iskiisa ayay ka mid tahay siduu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam jumco ilaa jumca wixii dembiyahe dhex dhacay labadaa jimco ayaa ilaahay ku dhaafaa yoomkaa isaga ah laa yujmacu ilayhi alcasr calaa bacdi almadaahib salaadaha kale waa la jamciyaa duhurkiiyo casarka waa la isu geeyaa laakiin jimcada iyo casarka la isuma geeyo haddaad musaafir tahay oo aad la tukato ummadda jumce casarka uma geynaysid bay u badan yihin a'immadu alqiraa'atu fiihi jahriya salaadaha waxaynu naqaanaa faradkaa marka la tukanayo kuwa maalintii waa la siraystaa iyada laakiin kor baa loo qaadaa asadaqatu fiihi afdalu min asadaqati fi saa'ir alayaam maalinka jumco sadaqada la bixinaya way ka fadli badan tahay maalmaha kale athar mawquufa oo uu tilma kacab ayaa sidaa tilmaamayo saxiixa lana odhan karo waa inuu nebiga ka maqluuba almashyu fiihi afdalu min alrukuub maalinkan in cibaadada loo socdaabaa ka fadli badan in loo lugeeyo waa maalinka qiyaamadu ay dhacayso waa maalin qofku hadduu dhinto jimcada habeenkii iyo maalinkii loo rajaynayo in khaatimadiisu ay hagaagto siduu nebigu xadiid saxiixa ku yidhi axmed uu warinayo maa min muslimin yamuutu yowma aljumucati aw laylata aljumuca ilaa waqaahu allahu fitnat alqabr ilaahay cadaab alqabribuu ka badbaadiyaa cadaabkii kalena ilaahay inuu ka badbaadiyun baa la rajaynayaa marka rajaha wanaagsan buu leeyahay qofka maalinka jimce iyo habeenka jimce geeriyooda xadiidkaa saxeexii siduu tilmaamayo culimada qaarkood tafaasiirtooda qaarkood waxa ay ku fasiraan inuu yahay maalin ilaahay ku dhaartay alla waxau ihi washaahidin wamashhuud shaahid waa qof googjooga iyo mashhuud maalinkii la isu imanayo jimcaha dhowr iyo tobankaashe waxay ka mid yihiin fadaa'ilki iyo khusuusiyaadkiisa baabu lamri bisiwaaki yowma aljumuca maalinka jimca waxaa la isfaray in la cadaydo aadaabtay ka mid tahay can abi saciid ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxa uu yidhi alguslu yowma aljumucati waajib maalinka jimce in la maydhaa waa waajib yuu ku waajib yahay calaa kulli muxtalim qof kastoo ixtilaamoodii taranku ay ka yimaadeen oo qaangaadhay weliba ragga farad buu ku yahay isagoo qofku udgoon oo nadiifa inuu ummadii jimcaysanaysa u tago wasiwaaku cadayguna waa waajib wamasun min atiin in cadarka la marsado iyo carabkiiyo udgoonkana waa waajib maa qadara calayh waxa uu qofku karawey waxaanu karaynin lagu kadeedi maayo wa fii lafdin erey kale waxa ku yaalay walow min tiibi lmar'a xataa hadduu wax kala waayo gabadha ama xaaskiisa udgoonkii ay marsanaysayba ha ka soo marsado marka aadaabtii jumcaha bay ka mid noqotay taas oo ay tahay runtii in qofka muslimka ayna ku xisaabtamo baabu lamri bilqusli yowma aljumuca aadaabtii jumcaha waxaa ka mid a inuu qofku soo maydho bal maydhigaasi sababta uu ku yimidna axaadiistan aadka usoo noqnoqonaysa ku sheegi doono laga yaabo mukhtasaraadku inay ka gaabsadaan عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال waxa wy cabdilaahi bni cumar nabiga iska wariyay inuu nabigu yidhi idaa jaaa axadukum ljumucata miskiin hadduu jumcada yimaado falyaktasil ha maydho jumcana waa la odhan karaa jumucana waa la odhan karaa miimka waana la dumayn karaa waana la fiknayn karaa labadaba sida qur-aankaba quraada sabcadii ay akriyeen waxaa iska macruufa markuu qofku jumcada yimaado ha maydho markuu doono inuu tago weeye ama hadduu masaajidkii tago laguma maydho masaajidka baabu iijaabi lghusli yowma aljumuca wuxuu u baab yahay maalinka jumce maydhigiisu inuu waajib yahay ayaa axaadiista soo socotaa ay tilmaamaysa can abi saciidin alkhudriy ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxu uhi quslu yowmi ljumucati waajib maalinka jumce maydhashadiisu waa waajib calaa kulli muxtalif qof kastoo qaangaara oo siiba raggiya meesha masjidka tegayey qof kasta oo qaangaara dee sibyaantii carruurta xukma waa jiraan xadiidkaasi ereyga waajib buu cabiraya ama tilmaamay can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi calى kuli rajuli muslimi qof kasta oo muslima fii kuli sabcati ayaam toddoba maalmood dhexdoodba waxa ku waajiba quslu ywm maalinuu maydho wa huwa ywm jumuca waana maalinka jumce sidaasuu rasuulku tilmaamay sal اllahu alayhi wasalam qofku toddoba marka uu joogo maalmood maalinka jumcaha maydho waa laga yaabaa marka uu qofku meel kulul joogo inaanu kuba siminba toddobada maalmood ee maydhigiisi uu ka bato laakiin waxaa laga yaaba markuu meel barafa joogo ama qabowa inaanu mididba dareerin sidaa daraaddeed inaanu uma baahninba maydhasho yaanu u baahanina haddana waxaa la yidhi iska maydho maalinka marka labadaasiba axaadiistaasi dee calaa kullin iyo waajib marka la eego waxa ay tilmaamayaan inuu farad yahay maydhashadiisu bal aan eegna ka ku xigee fasirayana baabu ruksati waxa la ogolaado la fasaxay fii tarki lghusl in laga tago maydhashada la iska dayn karo yowma aljumuca maalinka jimce inuu qofku iska dayn karo maydhashada iyadana waa la sheegay oo macnaha wuxuu baabkani sheegayaa markaa la yidhi waa waajib aad buu akiid u yahay oo waa muhiim unbay waajibkaasi muujinaya in waajibkii dhabta ahaaye qofka ka taga lagu cadaabaya aanu ahayna axaadiistan baa tilmaamayo waxaa la yidhaahdaa shayga markaa siyaqulwujuub ku soo arooraa waajib buu noqdaa ilaa in la helo wax ka waajibkii ka dirciyo mooyaane marka ereyga calaa kullin iyo waajib iyo waxay tusinayeen shayga faralnimadiisa laakiin axaadiistan soo socotaa ka fududaynaysa can ilqaasim ibni muxamed ibni abi bakr annahum dakaruu dadkii meesha joogay waxay sheegeen qusla yowmi ljumucati cinda caaisha caaisha in abubakr sidiiq agteeda waxay ku soo qaadeen dadku ku kaga sheekeeyeen mayriga maalinka jumce faqaalat waxay tihi inama sababtii bay markaa sheegaysa sababteebay ku timid ama lagu waajibiyey in la maydho maalinka jumce waxay tihi inamaa kaana naasu dadku waxay ahaayeen yaskunuuna alcaaliya meelaha tuulayowga ama ka ag dhow magaalooyinka yaryare ka ag dhow madiina ayay deganaan jireen waa dhulkan qodaalka ah ee had iyo jeer magaalooyinka waaweyn ku xeran tuulooyinka quras sagiira magaalooyinkaa yaryar ayay degi jireen oo meelaha qaarkoodna laga yaabo inay arifoor ku jiraan magaalada meelaha qaarkoodna labaataneeyo kiilo u jiraan fayaxduruuna aljumucata jumcada imanayaan waa bihim wasak iyaga oo uskad iyo dhidid leh reer madiinana beeralay bay u badbaayeen dad baa beertii soo xagaafaya dhididaya dharkiina boor buu leeyahay faidaa asaabahum marka uu ku dhaco arrawxu laydhu satacat arwaaxuhum waxaa soo kabacaysa urtoodii rawx iyo arwaax rawxa hore waa laydh nasiim badhe laydh baa ku dhufanaysa arwaaxdooduna dee waa urtii iyo dhididkii kasoo kankamayay ee kasoo kanayay qofku dhinacan laydha markuu kaa xigo cadar iyo ur wuxuu leeyahayba wuu ku jiiraa markaa kolka ay ku dhacdo laydhu saacat waxaa soo burqata arwaaxuhum urtoodii fata'addaa biha annaas dadkiiba ku dhibaatooday oo ummadii kalea ku dhibaatootay fadukira dalika birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam arrintiibaa nabiga loo sheego faqaala markaasaa wuxuu yidhi awalaa yaktasiluuna miyaanay soo maydhanaynin maxay u soo maydhan waayeen marka waa istifaad litawbiir canaan baa ku jirta maxay u soo maydhan waaye marka dee canaantaas wuxunay muujinaysaa un erey maaha laga fahmi kara bay culimadu leeyihin waajibnimadi sababta ku yimina kaasu ah kanaa kasii waadixsan oo caddaynaya inaanu waajib ahayn maydhashada maalinka jumce laakiin waa aada u habboonyi can saburata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi man tawadaca yowma aljumuca maalinka jimce qofka soo weysaysta fabihaa fatamasaka biha ay bisunna wuxuu qabsaday sunnadii wa nicmat waanay wanaagsanta waman iktasala qofka soo maydha jumcaha falguslu afdalu maydhigaa ka wanaagsan weysada warkaas waa cadiis xadiidkaasoo saxiixa ibnu maajahna aynu ku soo marnay sidaas u cadiy waysaduna waxa weeyaan way gudaysa way ku filan tahay qofka jimcaha laakiin waxaa ka qiimo badan isaga oo soo maydha waxaa kusii caddaynaya kale asxaabtii oo wada jooga cumar bin khadaabna u khudbadaynayo cusmaan baa halkaa ka soo galay war cusmaanoo waa maxay ur goorta aad socotaa soodigii de soodigan ka habsaamay jumcadii markaasaa wuxuu ihi waan yara waan habsaamayo ama waan dib dhacayo waysun baabaan ka gaadsiiyey waa kii cumar lahaa walwuduu'a ayda weliba mooysan haddana ku gaabiso maydigina waa ka timid miya idina ma odhan cusmaanow dib u noqo oo soo maydho fadlu gusli yowmi ljumuca maalinka jumce maydhigiisu bal hadda fadliga ulaayaa la sheegi can aws ibni aws can nabiy sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi man gasala qofka u maydha waktasala maydha wagadaa ka laha wabtakara sii horo ka laha wadanaa min alimaam imaamkana u dhowaada khudbadda akhriyaya walam yalqu aan la imanin nacnac iyo buur iyo muran kaana lahu waxa u sugmaya bikulli khudwatin tallaabo kasta oo uu qaado oo xagga masjidka u qaado wuxuu leeyahay camalu sanatin sanad dhan oo uu camal falayuu khayr waday siyaamuha wa qiyaamuha macnaha khad walbo khadwa tallaabo walba wuxuu leeyahay sanad camal siyaamuhaa sanadka soomkii buu leeyahay wa qiyaamuhaa iyo iyadu taagnaa sanaddan isagoo soomanaa maalin sanaddan isagoo habeenkii cibaadaysan ee cibaado taagnaa buu la ayay tallaabadiisa kamayey la ajirtaa laakiin de arrimaha waa markuu isku qoofalo dhowrka ah oo dadka inta kartaaba aanay badnayn asala waktasala wuu soo maydhay markaasuu adaa waktakara wuu soo kalahay imaamkiina wuu u dhowaaday de wuxuuna afkiisiina u haysta afarta arrimood buu isku qoofalay marka waxa wey qof aada u soo diyaargarooday oo maydhashadii iyo kalahaadii iyo kuurgalkii imaamka uu khudbadiisa u kuurgalay weelaynaya iyo afkiisii u ilaashaday iyo khayr oo dhan busu keenay marka asala waktasala midina waa ficil mucaddaa sida tabciidku uu tusinaya midina waa ficil qaasira oo faacil u qaadanaya marka asala wuu u maydhaben wuu maydhay waktasala dhowr macnay saareen asala acaa xubnihiisii buu maydhay ama asala acaa alwudu waysada xubnaheediibuu si gaara u maydhayo waxa uu ku dadaalay inuu waysadiina la yimaado maydhigiina raaciyo ama asala zawjahu waktasala ooridiisii buu u maydhay oo uu galmo iyo kulan buu sameeyey habeenkii jimce kolkaasuu sabab u noqda inuu qof maydhigiisa waajibiyo isagiina wuu maydhay marka xadiidku waxa uu ishaarayaa inay fiican tahay hadday fursad loo hayo kulanka habeenkaasi rag iyo dumarka waa meesha ay jimcaysiga malaha soomaalidu ka daliishadeen ya halkaasi baa laga yaabaa saasay culimada ku fasiraano wuxuu sabab u noqday in oo cid bani aadamahoo kaloo ku xidhnayd maydi sabab ugu noqday isagu maydhay macnayaasha qowlka ah ee lagu fasiray alhay-atu liljumuca waa xaaladda jumcada lagu tegayo qofku markuu jimcada tegaya hay-ad jeebuu leeyahy hay-adda waxaa looga jeedaa habkiisu waa noocee habka fiicana qofku u gaashaamanaya ee hubqaadkiisa iyo haybadiisa muujinaya waa habqaadka haybadda leh ee jumcada lagu tegayo dharxirashadii gudgoonaysii aadaabtii laga soo warran laakiin dharka uu qaadanayaana inuu noqdo dhar qofkii u wanaagsan can cabdillaahi bni cumara ana cumara bna alkhaaab cumar ibn khadaab baa ra'aa xullata wuxuu arkay badlad nin weynoo mudakarihi uu xidho waa aada u cajo badan faqaala yaa rasuul allah wuxuu ihi rasuulki ilaahayow low ishtarayta haadihi fiicnaan lahayda inaad tan iibsataa badladan isku joogan falabistahaa yowma aljumuca dabeetana aad xidhatid maalinka jumce badlada maca ama cagaaran ama cad oo labadii go iyo dee intii la isla gashan jiray weli wafdina waad u xidhan lahayd wafdiga wafdiga aad qaabilaysa idaa qadimuu calayk marka ay wufuuddu kuu yimaadaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wufuuddu gaalayo islaam ha aha mid kastaba ha ahaatee marka ay u yimaadaan aad buu isaga tiirin jiray warbixintiisa dadka hareera jooga labiska uu xidhan yahay muuqaalku siinayo hadduu wax ka guddoomo hadiyadda ugu jawaabayo fariimahay qaadayaan ila waa wafdi cidda meeshaa joogta waxa ay ka arkaan ayaa iyagana saamaynaya ummaddiina ay ula tegayaan cadowga uma muujisan jirin nebigu daciifnimo laakiin quwad buu muujisanayaa ruuxiyo hay-adna wuu muujisanayaa asxaabtiisuna saasoo kale uu fikirayaan ilaa markuu sii dhimanaya uu lahaa wufuudda u dardaarmaya nebigu wufuudda in loo tabaabusheeyo sidii markaa isaguba uu tabaabushayn jiro arrinkooda la iska fiijiyo qaala rasuulu llaahi sal allahu calayh wasalam markaa nebigu waxau yihi innamaa yalbasu haadihi badladan waxa xidha man qof baa xidha laa khalaaqa lahu fi laakhira aan aakhira nasiibba ku lahayn carab iyo dheef iyo nasiib iyo janno qof aan aakhira ku lahayn baa badladan xidha marka badladu waxay ahayd badlad xariira marxidhasho xariira bay ahaydoo xariirtana ragga dee waa ka xaaraan sidaasuu nebigu u joojiyey calayhi salaatu wasalaam marka xadiidku waxa uu caddaynayaa haddii aanay xariir ahayn nebigu diyaar buu ahaa inuu u xidho wufuudda iyo jumcada uma jaaa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxa u yimi intaa kadib mitluhaa badladii xariirta ahayd oo kale oo wufuudda ayaa keenaya fa acطaa cumara cumar wuxuu ka siiyey minha iyadii buu ka siiyey xullatan in mar la xidho marka milahaa miluhaa iyadii oo kalea timi macnaa xariir kalun baa timid weeye haba ka badnaata bedlade xariirtii kale ee wufuuddii wadanaysa ay keeneen ayuu xulla in mar la xidhuu cumar yidhi qaado cumarna sii horuu nebigu ku qabsaday buu xusuusan yahay faqaal cumar ya rasuul allah cumar baa wuxu uhi rasuulki ilaahayow kasawtaniiha oo miyaad isiisay oo xidhabaad itiri miyaa kasawtaniiha waad ii labisay miyaa oo xidhabaad itiri waqad qulta waxaanaad ka sheegtay fii xullati cudaari ninkii cudaari loodhan jiray ee waftigay noogu yimi ee xariirta keenay ee badladuu keenay waxaad ka tiri maa qulta wixii aad ka tegay marka cudaarisuna waxaa wufuudii nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam xaqiiqa raadinta ahaa dadkii hadyadaha iyo xariirta sidaybu ahaa ninka cudaarid la yidhaahdaa had- hadyaduu keenay iyo tii aan markaa kuweli xidhaba su adigii ii diiday yidhi dadka aan aakhiro waxba ku lahayn ayaa xidha maa maxay maantana iyadiyo kale ayaad leeday qaada shalayna waa ii diiday qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam markaa nabigu wuxuu yidhi lam aksukaha kumaan huwinin oo kumaan odhanin xidho litalbasahaa si aad u xidhato lam aksukaha ugumaan talagelin ama kumaan siinin litalbasahaa si aad u xidho kiswadu dee waa qofka oo la huwiyo oo ficilkii iyo faaci- faacilkii labadii mafcuulba way wada socdaa kuumaan huwinin si aada u xidhato faka dee waxaa si kala u intifaacso yani waa la iibsadaa dumar baa la siiyaa dad ay xalaalaysaa loo hadiyeeyaa marka ugumaan talagelin adigu inaad xidhato laakiin dee waa maal xidhashadeedun baa inaga xaalaana waa maal qaadaya marka waabaan kugu deeqo waan kuu dooray fakasaahaa cumaru cumarna wuxuu huwiyey akan lahu mid ay walaalayiin mushrikan gaal ahaa bimakata jooga mid gaaloo maka jooga oy cumar walaal ahaayeen ayuu hi adiguna bal sii xidho marka halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa inaanay xariirku xalaal u ahayn muslimiinta raggooda waxaa laga faa'idaysanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyadaha loo keeno dayn isaguna aqbali jiray gaalada uu ka aqbalaya hadyada mid cunno ah iyo mid dhar ah labadaba laakinahu yufiibu calayha waase ka jawaabi jiro isaguna hadyada u bixin jiray siduu asxaabtiisa u siin jiray had iyo jeer hadyadana iyadana waynu ka faa'iidaynaayo uu ka warhaya asxaabtiisa oo hadyadu had iyo jeer wax la isku jeclaado wey waxaynu ka faa'iidaynaayo kale gaalka a qaraabada tihiin iyo qofka faasiqaaba in la xidhiidhin karo oo xidhiidhkaasi waxaa laga yaabaa inuu saameeyo inuu islaamo ama hagaago ayaa laga yaabaa sidii asmaaba hooyadeedoo kaafirada u nebigu lahaa xidhiidhi cumarna walaalkii bu xidhiidhinaya waxa kale oo culimada qaarkood ay leeyihiin masaa'ilka furuucda ah ee aan usuusha ahayn ee qofka gaalkaa inaan lagula hadlaynin ayaa tani ay noo sheegaysaa oo isaga oo diintiiba ka baxsan oo gaala kani waa xalaal iyo kani waa xaaraan iyo arrimaha waxba dee looma sheegi karayo islaamkii baabu ka baxsan yahay oo cumarna xaaraan bay ka noqotay gaalkana xalaal bay u noqotay amaba si kale aan idhaahnee dee cumar wuu siiyo dee nebigaadu aan u diidinba marka taas waxay tilmaamaysaa almasaa'il alfarciya inaan masalooyinka farciga ee shareecada dee gaalkii aan lagala lagala hadlaynin taasina markaa culimada qaarkood way ka faa'idaysteen inkastoo culimada qaarkoodna ay leeyiin waa lagula hadlaya soom iyo salaad iyo xaaraan iyo waxaasoo dhan iska daa baa la odhanaya markan cumar uu ninkan siiyeyna dee siintan uu nebigu siiyo kalun bay lamid oo waxaa laga yaabaa inuu walaalkii lahaa ama iibso ama dumarkaaga u xidh lagama faa'idaysanayo inuu yidhi dee is adigu xidho oo markaa gaalka waxalla wixii masaa'ilahee diiniyahe farciya ee aan usuusha ahayn waa lagula waa lagala hadlaya oo waa lagu leeyahay oo lagala xisaabtamaya عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحول إن الغسل يوم الجمعة ما يرشد مالك الجمعة على كل محتلف قف السوق قال دوشي تسارة والسواء يعاد الله هذا هو عجيب وأن يمس يقفك إنه مرسل قاطه من الطيب أدقون ما يقدر عليه بشيء كرأي أبرك أقفك هيري كرأيه مرسله شركيسة مرديسة ميريه سلالة taas waxay dawo ka tahay dadka inuu ka haysto wixii ka soo ururi lahaa fadlu lmashyi ila aljumuca sidii ciidaba ay u fadli badnayd in loo lugeeyo maalinka jimcana in loo lugeeyaaba fadli badan haddii qofku uu kari karayo weeye can awsi bni awsin saaxibi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحور من اغتسل يوم الجمعة وغسل قفك ميداء أميرة وغدا وابتكر كلها أتيك لها ومشى ولم يركب انت اللغاية وحكادي دبا أنفول ودنا من الإناء إنام كان الدوالة وأنت تأفكي سهيتين ولم يلغو أنت تقلين أما هذا الآن تصور بعدين أما أنت تلمر من كان له وحو ليه بكل خطوة تلابك السوق هذا عمل سنة سنة عمل صالحة هاي للصمين لها بثلاثة ملاية وأجر آل وي أرمانا وقف والله كان يكره ويتهاي قصدون هو ستحرم له باب التفكير للجمعة وحديث كان له بالرجة لنا جمعة الوقت الله فآجي أن نقول الرجة لنا وحوي haddii aad shaqooyinkii cuslaa dhex gasho oo aad si adag u shaqo tagto waxa laga yaaba inay isku dhacaan salaadii iminka markaan had iyo jeer u tagno mararka qaarkood walaalahayna dibadda ama dadka muslimiinta ee wadamada dibadda jooga iyo wadamada gaalada dhibku wuxuu ka haystaa aada u badani maalinka jimcaha oo dee meesha la joogo jimcadeedii khamiisteedu waa sabti iyo axad lagama yaqaano jimco iyo khamiis la yidhahdo waa maalmo shaqo marka jimcadii waxay ku soo beegmaysaa ama laga yaabaa mid qaymkii ama waktigii shaqada uguma cuslayba kambani buu shaqaynaya dowlad buu shaqaynaya marka qofkii wuxuu ku beegayaa mustafaacihiisii ayuu ku beegayaa jimcadii waanaad ka garan karaysaa dee salaada iyo labada khudbadood marka la isku daro soddon daqiiqo way ka badan karayaan marka soddonkaa daqiiqaa inta faraha badan lagu hagaajiyaa khudbadaha dadku koorarhkooda iyo koofiyadahooda iyo kabahoodaiyo cuslaa iyagoo sita ayaa qamiis iyo raaxadaas ma jirtee ayaa la imanaya kolkaasaa dabeedna lagu wada beegaya marka imaamkaasi hadduu yaro dhaafiyo in yar buuq baa dhacaya waa la qaylinaya waxay leeyihin hadduu ku wara shaqadii baa adeer gaadhay qaarkood oo laga yaaba inay iska tagaan shaqadii baa laga eriya gaalkuna wuu ka warhaya inay leeyihiin mid jimco la yidhaahdo muslimku marka isaguna waa ku jiqsi dhibkaasi runtii waxa uu keeni karayaa dadka qaarkood inay macalwaswaas u tukadaan qaar kale waxay keeni karayaa inay iskaba daayaan ma jimcaha intuba way dhacdaa saa daraaddeed haddaad qabiibka noqonaysa meesha waa la- waa in lagu infoomgareeya lagu dhahdaa la soco sheekho shaqadii baa dadka ka tegaysee si aan dadka loo cadilin khudbadahan iyo salaadaada soo ururin labaatan daqiiqo kusoo ururin iyo shantii iyo shantii lasii soconaya lasoo soconaya marka waxaa soo mushkiladii waxa weeye dee dad adduunyaya ka turjumaya laakiin qofku haddii maalinkaa fasaxba uu noqdaba de waa kaa wardigiisii iyo faaruqidii cibaadada u faaruqaya iyo raaxadiisii iyo khushuucdiisii iyo wixii u qaata waa dareemi karaysa markaa nicmada ayna haysaneen aynaan aada ugu balaarugsanayn التبكير إلى الجمعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري إذا كان يوم الجمعة كان لي تامضى هايوي يفاعلكم قال إن خبر كوبا هرين إذا وجد يوم الجمعة ما لن شمع ما كلاهرة الجمعة يباده وإن كان ذو عسرة باب كيري maalinkaa jimce kor hadduu soo galo qacadat almalaa'ikatu calaa abwaabi almasaajid aw calaa abwaabi almasjid malaa'igtu waxay farfaraysanayaan albaabada masjidka lagu tukanayo kan qaar baa fadhiya kan qaar baa fadhiya kan qaar baa fadhiya ma arkaysid ma ma arkay ma iska degan degan le halkaa inaad iska dirayso dhexdooda inaad taagantoo telefoon diraysaaba laga yaabo oo shaydaanku ilaada intaanad gelin horta ka siira gaarsiin oo sii kala dir halkaasay la fadhiyaan fakatabuu waxay qorayaan man jaa ila jumca liis bay haysta cid alla cidda jumcada u imanaysaa la qoraya combuterka ilaahay bay gelinaya faidaa kharaja alimaam kolkuu imaamkii soo baxo khatiibkii albaabka ka soo galo tawat ilmalaa'ikatu suxuf xaashiyoodii bay laabayaan khudbadii bay dhegaysanayaan waa laynu ogelinayaa markaa waa badannahay waa lamaannahay keligeen mayhin marka inaynu saa ku baraarugsanaano jaaniska aynu ka faa'idaysano weeye horena aad u timaado aadaabna yeelato qaala wuxuu ihi faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu tilmaamuu yidhi isagoo dee markaa hore wuxuu dhiirigeliyay in liidka malaa'igta aan laga harin inaad soo gaadho liidka malaa'igtana wuxuu laabmaya markuu khatiibku soo galo marka iska ilaali inaad ku beeganto khatiibka oo ka carar oo ka horreen sida loo sii kala horeeyana disigeliyo wuxuu yihi almuhajiru ila jumuca qofka jimcada u kalahaya kalmuhdi badala waa qof tulud geela hadyadu bixiyo oo kale ama quuray oo sadaqaystay uma kalmuhdi baqara waxa uu ka dhigan yahay haddana mar labaad qof neef loo ah bixiyey hadduu saacaddaa ka dambeeyo marka erayga badana mararka qaarkood waa lagu tilmaama waxaa loo yaqaano af soomaaliga ishinka ishin iyo ari baa laydha xoolaha ariguna waa kan yaryar ishinkuna waa geel iyo looda mararka qaarkoodna tuldaha geela ah baa lagu tilmaamaa badanada uma kalmuhdi shaah kalmuhdi shaah neef faraya mid hadyad u bixiyey oo ilaahay ugu dhawaaday inuu ka dhigan yahay saacadda saddexaad hadduu yimaado uma kalmuhdi bada hadduu markaa saacadda afraad yimaadana wuxuu ka dhigan yahay qof hadyad u bixiyey baasha laydha xuurbadeeda taariyadoo badaha iska baalasha ku kala bixiso digaaga ka weyn oo ka yaro shilis oo xuurbadeed laydhaa inagu waxbaba kama raadino laakiin de waa la cunaa oo waxa waa digaag banaanka iska jooga digaag duureed wey marka waa lasoo qabsadaa waa la cunaa shimbiraha digaaga iyo xamaanka iyo waxaasoo dhan waa wada digaag yaryar inagunbaa hilibka dharignayo idhaahna wax shimbiraxo ka daynayn marka badadu waa xurbadeeda uma kalmuhdi dajaaja saacadda lixaad qofka shanaad qofka yimaadaana wuxuu ka dhigan yahay qof isaguna xabadigaaga bixiyey uma kalmuhdi bayda ka u dambeeyaana wuxuu ka dhigan yahay qof xabad ukun ah bixiye oo kale dareemi karaysa xabad ukun iyo taalkay leedahay iyo neefkeeli heerka uu taagan yahay farqigaasaa udhaxeeya عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم حديث كأبي هريرة رسولك إلهي أي قارسي يبلغ بها في لواء مرفوعي آه نبي مركا إذا كان يوم الجمعة مبارك الجمعة كرك لماذا كان على أبواب كل على كل باب من أبواب المسجد الملائكة الباب تستغل ملائكة يكتبون الناس على منازلهم ذلك أي منازل ولا منازل manaasishaasi mid zamaaniya mid makaaniya wey derajooyinka ay xagga waktiga kaga jiraan iyo derajooyinka ay safarka kaga jiraan oo dadka dabcan hore u yimid safarka hore ku jiraan manaasishay fadhiyaan waa safarka hore dadka gadaal yimidna safarka dambey ku jiraan liiskeebuu kaga jiraa naasinka iyo derajade meesha la fadhiyana waa halka alawal falawal say usoo kala horeeyaan فإذا خرج الإمام مرك صبح طوية الصحف حاشيها للعبية واستمعوا الخطبة تبدل وين لقيتني خطبته وخطبة ملايك لقيتني خطيب كأهل كيسون عير عير ما خطبة مرك أما لو ضلع السماء أما إن لقوا محسر ذي أما حمان أبو رتاء يحيطب يحرافير ما لكن هو خطبة على كعصي دير دير يوعي قليل يوانا ملايك لقيتني لقيتني فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنا قطاك الله إنيف كيلو كل دوالي ثم الذي يليه كالبد كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشة ثم ذكر الدجاجة والبيضة بركو كبش جواوا بركو وانكي سؤال آخر أي دقالة شاغي حبر بالله شاغي وحنا لما أحاديث سوحي بذكر لنا يا الهدى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل تكوح كدقين قف قدم بدنا ضبكي تساله دي تسالها مكلا كدقين قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة ومن نافكير قدمي من نافلاء قدمي neef ariga qadimay qadimay waa maxay macnaheedu uu bixiye wey wakarajulin qadama dajaaj wakarajulin qadama cusfuura mid shimbir bixiye bay ka dhigay wakarajulin qadama baydatan xabad beeran xasanu saxiixun laakin qawluhu cusfuura munkaru walmaxfuud dajaaja erayga cusfuur culimada mukharijiinti waxay u badan yihiin inuu yahay munkar oo aanu macruufba xataa ahayn marka lama raacayo sida maxfuudkiina waa digaagad halkaa cusfuurkiiyo shimbirka digaagadba xadiidka ku jirta qayb kalena waxay tilmaameen halkaa barbatantaas iyaduna inay tahay shaaj oo culimada qaar baa saaqaba inkastoo sheekhan aanu sheegin qayb ka midi waxay leeyihin badbadaasi ee ragga had iyo jeer xufaada ah intooda badan kuma jirto laakiin qayb ka midi inay ku jirto waa qabaamo iyadoo haysadan waqtu ljumuca jumcaha waqtigiisa waa goorma jumhuur fuqahaa walculamaa waxay u badan yihiin jumcaha waktigiisuna iyo kii duhurka duhurka waktigiisiy waktigu duhurka geli karaa jumcahana la tukan karaa laakiin madhab xanaabila iyo culimada qayb kooban axmed ibn xambal iyo culimada qayb kooban baa waxay qabaan in laga horraysiin karo waktigii duhurka waktigii duhurka in laga horraysiin karo axaadiista ay ka faa'idaysanayaan waa kuwan aynu dul marayna qaar kamid aynu ishaari doono عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحر من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة مالك الجمعة قفك ميدا ميري جنابة وكالي غسلا ميري كغسل الجنابة جنابة ميري يدي وكالي قفك ميدا مركز تشبيه بليغة ليلة arkaantii afar tahay mushabah mushabahu bihi alaa tashbiih iyo washabi laba ka midii markay goayn ayaa sibaliiq la idhaahdaa oo markaa dee iminka adaadkii iyo wejigii baa go-an uslanka usl janaab fi nadaafa taa waa soo sokolo markaa noqon waablagu tashbiihi maa minhu xudi wajhun waalatun yaliihi maa curif jawhar maknuunka sida uu ku lahaa sheekhaasi waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku fasirayaan wasla janaaba sidiisaasu ku yahay mafcuul toosa wasla janaaba qofka iska maydha maalinka jumcaha jinaabadii waxalay galay taasoo la ishaarayo ficilkaasaa wanaagsan xalaasha ah ilaahay qofka u baneeyey mar walba jiraa saynu horaba usoo sheegay uma raaxa dabeetana caraaba dee lama caraabe kallahawna فكأنما قرب بدنة ويسقوا الناس إلى إله يقول وهذا ومن راح في الساعة الثانية قف ساعة اللباب عفاضانا معناه كلهانا فكأنما قرب بدنة ويسقوا بقرة الناس وأه أي لها يقول وهذا ومن راح في الساعة الثالثة قف كذا ساعة صدحا فكأنما قرب كرشا ويسقوا ون إلى أرجع وحده الله ضريه ون خاوه هون قرآن قرآن قرآن يزيد وبلاين markay culimada dacaadeynayaa iyo cuncunkooda caamada dacidla ka helaan waa khatare waxay idhaahdaan wadaadku wuxuu ihi quraanqura quranaysidu waa balaayo qonkii barilaa balaayada kaa darbaala marka kabsha kabshigaas waa wanki waa ka sarreeya ridi waxaanay lahayn runta isagu leeyahy waa lagu nafaqaysan marka isagoo wanqalay buu ka dhigaya saa daraaddeed baa afdal ay tahay wanqashi ilaha iyo riyaaga way ku ansixi laakiin wanankii baa fiican وانقلب هذا لي ومن راح في الساعة الرابعة ساعة أقرار قفة تجانا فكأنما قرب دجاجة فهيتبع حبة دجاجة إلى يوم ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ساعة مركو تغشنا حبة بيضة كل عين فإذا خرج الإمام مركو إمام في ساعة لحاس وضعه حضرت الملائكة يستمعون الذكر ملائكة أنت صاء وراه ayay fariisanayaan way dikrigii iyo khudbadii dhegaysanayaan marka saacadahan nooc ay yihiin xadiidka soo socdaa ka jawaabaya can jaabir bni cabdillaahi can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaal waxa uu yihi rasuulka ilaahay yowmu ljumucati itnataa cashrata saaca maalinka jumce waa laba iyo toban saacadood laa yuujadu fiiha cabdun muslim lama helayo jumcada dhexdeeda adoon muslima yas'alu allaha shay-an ilaahay wax weydiisanaya laa yuujadu fiiha saacatu lijaabaha leh laa yuujadu fiiha ay fii saacati lijaaba oo xagga dambe lagu sheegayo saacatu lijaabaha dhexdeeda saacadda wax la aqbalo cabdun muslimun qof muslimihi ma jiro oo yas'alu allaha shay-an ilaahay wax weydiisanaya ilaa aataahu iyaa shaygu ilaahay weydiisanaya wuu siiya saacatulijaabaha hadduu qofku su-aal ku beegmo alla wuu siiya faltamisuuha saacatulijaabaha jumcada ka baarbaaro ka baadi doona aakhira saacatin bacda alcasr saacadda ugu dambaysa jumcaha saacadda ugu dambaysa casarka jumcaha ka raadiya buu nabigu calayh salaatu wasalaam xadiidkaasina waa saxiix weeye marka waxau noo tilmaamay bal iyadoon saacadiheennan iminka ee wareegaya la haynin ayuu nebigu sii xusay maalinku inuu yahay labiyo toban saacadood marka halka uu dee sheekhu ka faa'iidaysanayaa waxa weeye labiyo toban saacadood ha la sheego halkaa hore shan baa la soo sheegay eeg fi saacati alkhaamisa marka saacaddii shanaad marka la joogay in tii lixaad la gaadhin dee saacadad ka soo tiriso markii lixdiiba haddaad ka soo tiriso ama shantii subaxnimo markii waagii baryay kaas ilanagii caalamka inagii xijaaj wayn isku dhowna xagga waktiga isku dhowna hab badan nama dhexeeyo haddaad shantii barkii ka soo tiriso ama aad lixdii ka soo tiriso saacadda lixaad labayo tobankii bay ku dhacay marka faidaa kharaja alimaam imaamku goortan uu soo baxay waa wakti ka dambeeya saacaddii shanaad tii lixaadna aan la gaadhin ta lixaad kalabarka maalinkay noqon lahayd oo waktigii zawaalkay ku beegmaysa marka waktigii zawaalkoo la gaadhin baabu imaamku soo baxayba marka in waktigii la dedejiyo jumcada oo zawaalka uu ka horeeyo ayaa halkaa laga qaadanaya kol haddii imaamku waktiguu soo baxay uu yahay mid u dhexeeya saacaddii shanaad iyo tii lixaad koob iyo tobankii iyo labayo tobankii wakti udhexeeya saasuu yahay halkaasa laga faaidaysanaya waayo saacadahaasina inaanay ahayn ilbiriqsiyo waktiya yaro kooban wakti iska sii daysan dee kanaa ku cayimo waa labiyo toban labiyo tobankii lix baa duhurkii ka horeeya lixina way ka dambeeyaan ilan yoom marka laydhaa waagu markuu baryala qoraxdu kale ka dhacaysa wey halkaasaa laga wadaya can jaabir bni cabdillaah qaala wuxu uhi kunaa nusalli maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aljumuca rasuulka ilaahay baan jumcada la tukan jiro uma narjicu waanu noqonaa fanuriixu nawaadixana awtayada beeraha walaabisa ayaanu caraabinaa fanuriixu waxaanu caraabinaynay nawaadixana nawaadixadu waxa weeye waa gaadiidka beerta waraabiya awrka hayinka hasha hayinka ee lagu waraabiyo beerta ee wax jiida ayaa la idhaahdaa kuwaasaanu soo caraabinaa qultu waxaan ku ihi ayata saacata goorteebaad soo caraabinaysa qaala wuxu uhi zawaala shams markay qoraxdu bartanka ka leexato waa nin jumcadii tukaday awrtiisiina caraabiyey qoraxduna waa markay bartanka ka weecatay qofka intuu salaad iyo jimco iyo ka gaarsiiyey weliba awr kaxeeyey ee xaafadiisii geeyey dee malaha caraabaheennaa kala duwanaa inaga marka qoraxdu dhacdaynu caraabinaaye waa laba caraabo kala kaanoo dee beeralaybay noqon karaan iyagoo ama kulaylkaabay ka kaxayn karaanbe bacda sawaali hawlahan goortaanu qabanayni waa markay qoraxdu bartan ka baydho kaasina waa axmed ibn xambal waxyaabaha uu ka faaidaysanaya jumcada waktigiisa la dadejin karo can salamata bni laqwac qaala kunaa nusalli maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la tukan jirnay buuhi asxaabigani aljumuca jumcadaanu la tukanayna uma narjicu waanu noqonayno xaafadahaan ku laadanayna walaysa lilxiitaan iyadoo gidaahaduna aanay lahayn say-un had yustadalu bihi lahays had la hadhaysana gidaahadu maday lahayn jimcadaanu tukannaa waanu ka baxnaa qadadii baanu u tagnaa gidaahadu waa kulayl markaas gidaaraad istidaahda yarahasu had ka soo rogmadaya ma jiro marka taa macnaheedu waxa weeye zawaalkii markay qoraxdu baydho ayuu har sameeyaa gidaar maadaamaan har jirin horay baa loo tukaday wey barhtankii baa laga horreeyey daa daraaddeed de intaasoo axaadiista baa sheegay dadka qaarkood hadday nusu saaca iyo labaatan mir iyo toban mir iyo khudbadahoodii ka hor dhacaan laguma dhiiran karo in la idhaahdo salaadaad way guutay ama jumcadiidin kamay ansixin waktigii baa ka horayseen lama odhan karo way axaadiistana maaragtay dee sidaa sheegay asxaabtu ay leeyiin nebi maxamed baan sidaa kula tukanay culimada jumhuuru fuqahaa ama muslimiintu say u badan yihiin wuxuunay ka duulayaan jumcadu waxay halkiisii gashay bedel ka ahayd salaadii duhur ayay bedel ka ahayd marka duhurka waktigiisii baana tukanaya ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta jibriilna waa kii labada waqti tukiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiistan haddii aadna weydiisayna wuxuunay ka turjumayaan waktiga jumcadu muu lahayn tadriib abriduu biduhri baynu soo marayna duhurka iska qaboojiya qoraxda laakiin jumcadu maadaama ummad badan soo ururayso iyada dadka la dibdhigi maayo ilan umad badan baa isu timid isu timid marka waktiga bilowgiisa laga tukanaya waktiga bilowgiisa laga tukanaya khudbadda nebiguna may dheeraan jirin calayhi salaatu wasalaam isagaana markaa tilmaamayada ina qisara khutbati rajuli wabuula salaatihi mi'natun lifirq qofka oo khudbadiisana soo gaabiya salaadana dheereeya calaamad waxay u tahay buu nebiguri inuu caalim yahay ama faqiih oo diinta uu fahmay khudbadu waa fariimo qofka iyo shixlad xoogaa cadaynahoo la siinayo weyn marka inay dadku ka caajisaan maa waxaan uga jeednaa khudbadiiyo salaadu way iska koobnaanayeen marka hab ma jirin iyo dawaalka iyo ayay ahayd iyo horey un baa loo tukan jiray baa laga fahmayaaba culimada ku awilaya laakiin maadaama aimada asxaabulmadaahib masruuca qaarkood saa u dariishadeen ay u fahmeen laguma dhiiran karo qofka dawaalka ka horeeya way kaa burto baabu adaan iyo jumuca waxaa isweydiin leh jumcadu laga adaan bay leedahay iyo aqiimin goorbay soo bilaabeen xukunkoodu waa maxay ma sunna ma bidca maxay noqon karaan ma la kala qaadaya arrimaha sidaa markaa iftiinin halkan baarkan uu samaynaya can isaa'ib ibnu yaziid waxaa asxaabigaa laga warinaya ana aladaana kaana adaanku wuxuu ahaa awal waktigii hore fi lwaqti alawal حين يجلس الإمام أن الأذان كان أول أول معنى انضرب في مركالونية في الأول وقت هرى وهي أن الأذان تتبرك هو منصوب مركا شرطتين شرطتين كاو قليل مرا حريم وحي كتب جمعيان وإختيمنا وقمنا جيدا أن الأذان الأول ده حق الضمان كو لكن أن الأذان كان أولا برقي هراء وحو أهانت الإعلان حين يجلس الإمام مركو إمام كرسول في فريسة على المنبر يوم الجمعة مركو منبر كفور أبا أذان كأهر لي الغول فجر في عهد رسول الله وأبي بكر وعمر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وقتها نبي وقتها وكري وقتها عمر بأذان كأهر لي وحو أهانت خطيبك أفريسة منبر فلما كان في خلافة عثمان مركو وقتي نقضي وقتي عثمان كركي لسوق علي وكثر الناس كركي نبطي ميكروفون كوحا الله إلى الداهيها عثمة مركا مجرين كركي نبطي سوق بعض ميكبي بوح يسوق ذا بوغ نوين وإذا قال يأيكا لها طيت معضو بوغ بينا ذا وبوح بينا وكثر الناس بكي نعيبتين أمر عثمان يوم الجمعة عثمان وحو فري مالكي جمعه بالأذان الثالث أذان الصدحات أذان كي هره يكيد دنبا يأقيم الدين صدح رسالة سكري مركا أذان لبا أذان باشرة أذان هره يأقيم الباشر كالصدحات بسوكر دي فأذن به وحلق أذان ولا قرواتي على الزوراء صار قد لا يرى الزوراء لا يرى ساشكا كبر الصنعي suuqa dhexdiisa yahay ninkuu halkaasuu furaya daartaa dheer halkaasuu dhawaaqaya dadkiibaa markaa alaabta dhigaya way weysaysanayaan jamciibay waxay gaarayaan khudbadii iyadoo markaa adaankii dambe gaarayaan fahabata alamru calaa dalik arrinku sidaasuu ku sugnay sidaa ayay asxaabtuna ku aqbaleenoo cidda firtay iyo ciddii soo tiri inaga daawaa bidce ah asxaabtiina may jirin waxaa culimada taariikhda qaar kale ay xusayaan madiinay taasi ku koobnay laakiin maka cabdilaahi bnu zubayr iyo khudabadii halkaa ka wadeen baytullahi alxaraam adaanka hore ma jirin xajaaj bin yuusuf baa markaa ku daray oo isaguna yidhi madiinaba kaa hore way leedahay idinkuna dee qabsada oo kii horena isagaa keenay xajaaj amaan عن السائب بن يزيد قال وحر إنما أمر بالتأدين الثاني أدان كهراء أمد وحفري عثمان أصحاب الأورنج حين كثر أهل المدينة مقال المدينة تذكر كل بكان ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي أو رسول مالين أمورهين غير مؤذن واحد أدان كريم برها وبلارة وكان التأذين يوم الجمعة adaanku wuxuu ahaan jiray berigii nebiga marka xiina yajlisu limaan imaamku markuu halkaa fadhiisto ayaa lagu dhufan jiray marka cusmaan xigmadiisu waxay dadku yay ku baraarugin ka dambe ama suuragalba maaha inay maqlaan marka goor hore intay maqlaan ha soo gaadhaan rubuc iyo labaatan jir iyo nusu saaca marka adaankaasi baa la ogaa ee wadamada qaarkood sida ka jira ama halkeenanba ka jiri jirtay waxa la yidhaha daakiro oo la baraarujiyo oo la qayliyo oo ama qur-aan lasii akriyo iyadu may jirin adaankan ubaa jira weliba ibnu cumar laftiisuna raggii caarisanaabu ka mid ahaaye bidcada ku sheegi jiray inkastoo bidcadaa uu ku sheegay culimada qaarkood ay ku awileenay leeyihiin wuxuu uga jeedaa bidcadii aabihii cumarba uu lahaa taraawiixda waa biic oo kale waktigii nebigaan la ogeyn weye macnuu mooyaane waa xaaraan ugala jeedanayay waayo asxaabtii ijmaac sukuutiyaa yimid oo dee intoodii kalena u xaariday bay lahayd calaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiina nebigu waa leeyahay sunnahaygiiqa khulafada qabtada عن السائب بن يزيد قال وحول كان بلال يؤذن إذا جلس يؤذن وألام بلال إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم مركو فريسة على المنبر يوم الجمعة مركو منبر كطول فريسة أي أيوة ألام شري بلال فإذا نزل قام مركو سودك رسولكم بلال تأقينش ثم كان له ثم كان وحوى أرنكم كذلك سلاسوها هل أذان يا أقيمت في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مركا سلاسوية عند أذان كالبات ميسنا لقبسا مايو كيس كدايانا لقبسا مايو لقال ما الله أبور مايو في دونان أولي لقال أذان كي دونان ويسكدين باب صلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام باب الصلاة salaad uu u baabiyo wax laga sheegi yowma aljumucati la tukado ama salaada oo yowma aljumuca maalinka jumce dhacay salaada oo liman qof u sugnaatay jaa yimid walxaal qad kharaja alimaam imaamkiina uu soo baxay soo galay wey kharaja imaamkiibaa dabadda u baxay maaha imaamkiibaa soo galay waqad kharaja alimaam imaamkii ayaa soo baxay oo markaa khudbadii galay macnaheedu waxa wey haddaad imaamkii khudbadaynaya ama soo galayba masaajidkii adigu aad timaado oo uu kaaga horeeyo masaajidka imaamku dee tuka taxiyatulmasjid labadii ragcadoode salaanta masjidka waa la tukanayaa wey ee lama daynaya عن جابر بن عبد الله قال وحل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلى هاي وحل إذا جاء أحدكم مركأ متي ماذو وقد خرج الإمام يدعو إمام في أبحي فليصلي ركعتين يوم الجمعة لو ركعتين تكذو مالك جمعة ويكتب لو ركعتين تحية المسجد الله يرضى مقام الإمام أصحاب جدا فريسين نبغى عليه الصلاة والسلام وكل كعو تكو لا تكتي لو لا رجعوا ما يا كعو تكو لكن عليه روح ويا هتوقف حتى فريسة كما تجي وقت جاي بنفس جاي سلام تبت ولا ولا رجعوا هتوقف حتى فريسة سيدا ملايك تقارفون إذا هذا وقت جاي ما تجي ما دام لا يقول كعو تكو وأنا قصد هذا سبحانه كو أمري صار قاعد awjizhuna soo gaabiyo tuko maqaamu limaami fi lkhudba markuu khudbadaynayo imaamku halku istaagayaa lagu sheegay ma dhulku istaagayaa ma dabaqa koru fuulayaa miyuu sii jeesanayaa miyuu soo jeesanayaa عن عبد الله بن عن جابر بن عبد الله قال وحول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب وحهان شري مرك خطب خريو يستند وحو كتير سنشري أما عسكن شري إلى جذع نخلة تريد جيد نخيلة تريد ومن من سواري المسجد تيرر كمسجد كمت كاميرا حقا هراء أي ساوي عسكن شري وقف ثوار ثوار وتيرر سارية ثوار فلما صنع المنبر كل شيء منبر كاللوت سميه واستوى عليه الدش وكفوري إذ ضربت وحد إسكراع له سيدا وقريبتي تلك السارية تلك إسكراع كحنين الناس هشم طنون عينه هشم أما قربعة طنون عينه ليه أرك ير نرق مرك أو هشم دون يوين شقه عد يربو كسيدا يا قفي غير يقانه وقرن طنون عاصو كليه ayaa uu tiirkii ka sii daayay xataa samicaha ahlulmasjid ilaa dadkii masaajidka ay maqleen codkii uu ku yeedhiyey dadkii masaajidka o dhan baa maqlay tiirkiioo sida nirigta yar u ceeya xataa nazala ilayha rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii baa usoo dego uu afkaranaya isagu factanaqaha sidaasuu qoorta iyo ugu dhajiyay laabta fasakatat way iska aamusa markaa bani aadam inuu aamusiye iska daayo wuxuu aamusiiyey jaamidaad rasuulku ama uu qanciyey sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu muujinayaa xadiidkani in laga soo gudbay marxaladii ahayd iyadoo dhulka la taagan yahay khudbadda la jeediyo waa laga soo gudbo waxa uu nebigu usoo gudbay tallabaacayaana ay tahay minbarka in laga khudbadeeyo sidaasaana u habboon dadka oo qofka ummadda la hadlaya wuxu jeedinayaa waa inuu umuuqdaaba wanaagsan ama cashar ha u akriyayo ama ha u khudbadaynayo waayo hadduu dadka dhexdooda ku libdho wuxuu u eedaanayaa u cajalad yusbix lilmuxaadira walkhatiib zaya shariif looma baahna inuu cajalad u eegaado dadka dhex kuuso waxaa la yidhaahda muuqaalkuna wuu kasii macno badan yahay maqalka kelida maqalka iyo muuqaalka kabradaa waxa loo samaystay waxa la doonaya in wax la soo kordhiyo maqalkii wax ka dheeraada la keeno indhaha qofka wuu hayaa had iyo jeer maqaalkiiyo markay muuqaalka kulmaan qofka qalbigiisa aad bay u qabsadaan marka sidaasay tay qofku waa laynu istaago markuu dadka la hadlayo mimbarkii fuulo kursi dheer fuulo saasay ahayn muxadisiintuna marka ay cilmiga xadiidka ilqaynayaan si codkoodana loo maqlo muuqaalkoodana loo arko xataa hadduu mimber waayo rasuulku sal allahu calayhi wasalam hashiisa intuu dhakada ka fuulo ayuu ummadda ficilkiisa tusayay iyo siduu leeyahay iyo siduu ducaynayo halkaasuu khudbadana ka gaadhsiin jiray hasha dusheeda isagoo fuushan maalmihii xajka sidii uu sameeyey rasuulku sal allahu calayhi wasalam waxaynu ka faa'idaysanaynaa mucjisaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam inay yaab lahaayeen oo kala nocnoc ahay kala nocnoc bay ahaayeen قيام الإمام في الخطبة إمامك خطبة والتالية نفر السنة عن كعب بن عجلة قال دخل المسجد مساجد كيب الصوت أصحابي قال إلى كعب بن عجلة وعبد الرحمن ابن أم الحكم من كاس وملحني كم لها يخطب قاعدة ويستفر سواء خطبين سواء خطبين أي استفر فقال مركا لأصحابه انظروا إلى هذا أربكان كلا qolyaa warbarkan eega yaktubu qaacida isagoo fadhiyu iska khudbadaynaya waqad qaala allahu caza wajala ilaahayna wuxuu yihi waidaa ra'aw tijaaratan aw lahwa markay arkaan baayac mushtari iyo buuq iyo bilaamacna infaduu ilayhaa waa u yaacayaanoo watarakuuka way kaa tegayaan qaa'iman adiga oo taagan nabi maxamed uma qalantid in laga tago kugumay habboonayn aadaabtii mayn calaam baa ku dhacday asxaab marka nebigiio khudbad u taagan bay aayaddu tilmaamay in khudbadda la isu taagaya laga faaidaysta aayad halkaasuu ka daliishaday asxaabi rasuulkiisiina dee uu ka arkay dabcan baabu fadli min fi dunubi min alimaam waxa fadli badan in imaamka loo dhowaado can aws bni aws saqafi can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala man qatala waqtasala wabtakara wagadaa wadana min alimaami waanqasa uma lam yalqu كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها غير صمر النهي عن تخطي رقاب الناس waxaa la diiday maalinta jimcada dadka qoortooda in laga taltallaabsado adoo kaska hore doonaya walimaamu cala lmimbari yowma aljumuca iyadoo mimbarkiina uu fuushan yahay imaam marnaba looma ogolo laakiin hadduu mimbarka fuushan yahayna way kasii daran dadkiiba aad wuxu dhegaysanaya عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بصر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة إن كان لنا عيسى أيام فدين بعد الجمعة فقال له جاء رجل من بايني يتخطى رقاب الناس تلك قرته وكتب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بوحة ويجلس فريسا فقد عليه فقد عليه ثواب فريسا waa dadkii waa dhibtee ka fadhiiso khatiibka waa loo ogolaya inuu hadlo iyo inuu dadka waxu sheego hebelow kacba tukadu nebigu ninku leeyahy mid kalena wuxuu ku leeya war dadkii aad dhibto adigan jiirjiire bal ka fadhiiso baabu salaati yowma aljumucati liman jaa walimaamu yakhtub imaamkoo khudbaynaya qofka yimid عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يدو نبي نبي تاريه فقال له مركان نبي وحر اركع ركعت ركعتين قال لا فاركع تحية المسجد كعد وكبر الله أعلم